haarun marka koobaad waa ku salaamaya walaalkay marka labaad qarax ugu soo dhacay abaaro sideedii hornimo meelahaas qaraxu wuxuu ahaa qaraxa miinada dhulka la geliyo ee sooboodada loo yaqaano meesha la geliyeyna waa aaga runtii kilomitr saddex iyo toban eriyadeeda waana meesha ay dadka barakacyaalka ay ka degan yihiin degmada kaxda iyo maaragtay aaga daymiile ama loo yaqaano garasbaley marka waa meel dad barakacyaali ay aada u degan yihiin oo zaxmad badan ba aageeda soona ay degan yihiin ba lala egtay wadaduna ay ka dhex maraysay laamiga ee afgooy iyo xamar isku xidha waa garta yaa wax ku noqday qaraxaas qaraxaasi waxaa wax ku noqday dad dhowra dhimashadu hadda intaan anagu xaqiijinay waa ilaa afar qof oo saddex ruux oo dadkii baabuurka qaraxa lala egtay saaraa iyo hal cunugoo sakiira oo dadkii maaragtay limay meesha taagnaa jidka agtiisa dhaawacuna ilaa lix qof weeye haddeer intaanu xaqiiqadooda ahayn
cunuga ku dhintay da-diisu waa imisa
cunugu waa ilmaha yaryar ee ciyaalka ilaa toddoba jir meelahaasu ku aadanaa ma dabcan waa waa cunug yar buu ahaa sakiira marka meelahaasu iska taagnaa wadada agaarkeeda mise baabuurku la socday a meesh meeshuu taagnaa meeshuu taagnaa baabuur maaragta jidkuu taagnaa waa garta baabuurkan ayaa ku dhintay dad ku dhintay ma la yaqaanaa ma askar bay ahaayeen ma saraakiil bay ahayen maxay ahayen dabcan baabuurka askar baa wadatay laakiin dee si ay uun ukala derajo sarreeyeen iyo si ay askar iyo mas-uuliyiin ukala ahaayeen anigu ma xaqiijin karo dabcan raggaasi uun waxyaalo way soo gaadhay oo saddex nina way dhimatay qaybna way un dhaawacantay marka raggaasi dadkii waxyaaladu gaadhay bay kamid ahaayeen waa gartay ma baabuurkaa loo dan lahaa mise dad kale oo bartilmaameed kalaa jiri dabcan de waa un kolley miinadaas oo boodadii iyadu dabcan waxa weeye waa waxyaalaha un lagu yaqaano dabeecadaheeda inta badan mas-uuliyiinta jidka maraysa in maaragtay aada loola eegto laakiin in dee u maaragtay isaga baabuurkaasi si gaara loola dan lahaa iyo iyo intii inay un la kulantay oo wixii caamka ah ee awalba jiri jiray a kamid tahay aada ooma xaqiijin karro walaal waa gartay aad bay uga dhacaan qaraxyada siba kuwa jidadka lagu aaso deegaanka nawaaxiga muqdisho ilaa ceelasha biyaha inta ka dhexaysa ilaa afgooya gaadhsii marka meesha ay ku badan tahayba waa siinka dheer iyo kilomitr saddex iyo toban goormaa la aasaa miinooyinkan runtii eriyadaasi waa eriyada inta badan ay belbeleeshinka tirada badan ee maaragtay abaaraha iyo colaadaha iyo dhibaatadu ay keenteen ay ay aada u degan yihiin waxaana la aasaa xilli aysan isha inta badani aysan aada wax u dareemeynin oo aada iyo aada u khatar badan oo xiliyada ugu habeenkii un leylkiisa dambe iyo gelimada damba waana area un runtii inta badani aan ka aysan ciidan de socdo oo maarata roondown inay marmar maraan maahaane aanan runtii saldhigyo kalena aysan jirin marka gelinka dambe un baanan isleenahay inta badan waa waa la dhigaa miiraha isha inta badan isha dadku ay aysan aada usoo wada jeedin su-aasha la isweydiin kara marka waxay tahay dabcan meel kasta askar lama dhigi karo laakiin maxaad ka qabanaysaan weeyaan ma haysataan qalabkii ama dadkii khibradda u lahaa miinooyinkan ee subaxdii baadhi lahaa oo kale waa mahadsantahay runtii waa aada iyo aad su-aal u wanaagsan oo muhiima weeye runtii niyahow tabartaasi iyo awooddaasi waxoogaa annagu weli waa naga gaabis inaanu aragno iyadoo meel kasoo taagan oo markaanu ciddii furfuri lahayd uun aanu ola kaashanahaa jirta laakiin haddaan haysano qalabkii aan ku baari lahayn dee subax walba afgooye iyo xamar inta udhaxaysa intaan baadnaan markaan ogaana inay seef tahay baanu gaadiidka iyo maritaankaba aan u fasixi lahayn laakiin runtii dee anagu ishanada un baanu baaritaana oo wixii ishanadu aragta un baanu anagu ama aanu garan karra ama aanan garin karin laakiin qalab kale oo lagu baadha hadda annaga ka runtii maamul ahaan maamulada meesha ku sugan ama maaragtay intaan anagu ka warhaynay ma jiraan laakiin meelo gaar ah oo qalabku oo qalabkaasi u yaalay wuu jiraa laakiin si gaara anagu hadda intaan dadkanaga u xil saaran inaanu intaa ka warhaynay qalabkaasi gacantanida kuma jira walaal ishanada unbaa noo noo qalab waaye waxaad sheegtay miinada waxaad ku tilmaantay soo boodada miinooyinkan qarxa bal noocyadooda ii kala sheeg runtii anigu askari miihiyo ma kala aqaano waxyaalaha dhulka la geliya laakiin tan hadda nagu soo noqnoqotay ee magaceeduna nagu batay shanqadheeduna nagu batay waxyeeladeeduna ay nagu badan tahay waa geedaa soo booda ee jidka dhexdiisa geeskiisa inta la geliyo ayaa maaragtay si geesay u boodaa baabuurka isagoo wadada haya oo ilaa uu yaraa toban mitir oo kale ayay iyada u jirtay kusoo boodaysaa marka waa wax noocaasa walaal marka inkastoo onan khibrad badan aan ulahayn iyada nooceedu waa noocaas iyo qaybtan kale ee laguba dhejiyo ee baabuurka dadka loogu dhejiyo qaybaha hadda aada loo adeegsaday xagga miinada marka laga hadlayo waa waa qaybahaas ulaad tan miyaa la hagayay mise waxay ahayd mid meesha la dhigay oo wakti ku qiyaasnayd dabcan runtii dee inay iyada lafteeda soo boodaduba ay hagitaanka kamid tahay waa laga yaabaa oo kuwa la haga ay kamid tahay iyada oo soo boodaa haddana inay hagitaan aysan ka madnayn waa suuragal oo intaasi waa khibradda aan kuleeyahay aada ooma aqaano laakiin waxa un xaqiiqa ah qaybtii jidkana loo naloo gelinayay ee dhinacyada laga gelinayay soo boodadan ahayd inay tahay geedan hadda maaragtay maanta baabuurka lala eegtay iyo dadkan maaragtay jidka maraya